waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali weli waxaannu bartamaha kaga jirnaa barnaamijyadeennii ku saabsanaa toddobaadka xorriyadda ee soomaalida iyadoo maanta oo bishu labaatan iyo lix ay tahay ay ku aadan tahay maalintii gobolada waqooyi ee soomaaliya ay markaasi dowladdii ingiriiska xorriyadooda ka qaateen nuur fiqi waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo aqoon-yahanada magaaladan melbourne sidoo kalena xildhibaan ayuu ka soo noqday dowladihii soomaaliya waxaan weydiiyey bal sida uu u arko ama waxa ay uga dhigan tahay maalinta labaatan iyo lixda iyo weliba kowda luuliye waxaana uu yidhi wallaahi xasano horta waa maalin haran oo ummadda ay ka hoos baxday gumaysiga oo aynu qaadatay calankeedii ay qaadatay hase yeeshee calan waa maro iyo qori lagu suray nuxurkii dowladnimada ayaa dhumana annaga haddii aan soomaali nahay laakiin maalintaas oo maalin qaran ah in loo dabaaldego oo la farxo oo taariikh laga sheekeeyo oo maxaa naga qaldamay maxaa loo toosnaayay maxaa si wax u dhexeen isweydiiyo ayaa aada u wanaagsan instead oo music la tuman lahayo oo farxad keliya le ay ahaan lahayd laakiin wixii aan ku farxo lahayn ma haynaa waayo oo gacan ma ku haynaa maanta marka farax soomaalida farax ma ku waajiba inay faraxdo mar taasaa isweydiin leh marka ani ma qabo in maalmaha dabaaldega la dhigayo in qaabka hadda loo dabaaldegayo music fanaan la keenaayo wax la keenayo ani kulleyba qof ahaan ma ku qanacsani waxaa ku qanacsana war walaal soomaaliya maxaa naga xun sidee waxay naga noqdeen waa wax xun waa jiraane maxaa sidee wax loo daaweyn karaa in isweyda ayaa fiicnaan lahayd kii ugu horreyso aad intaa jirtay maaqaan ama inaad kadib dhalatay lakiin markii kuugu horreysay xorriyadda ama soomaaliya inay xor ka noqotay gumaysigii dareenkaagii ama meeshaa joogtay ama sidaa u maqashay wax ma ka xasuustaa aada iyo aad waxaan joogay muxuu ahaaye jannaale ayaan joogay dugsiga halkaas ka dhigna dugsiga dugsiga hoose marka habeenkii calanka la saarayey si waad kuwa qabteen gobolka shabeelle hoose iyo degmada marka waxaa aada u badnaa talyaaniga oo beera badan ku lahaa oo deganaa marka dadka aaday ay ay u dhigi jireen oo saa la socotid keli kanaal asil kanaal wixii lagu dadka lagu dhigay keliyada waaweyn oo dhan oo janaal ka baxayaan magacooda maro inaad tahay dhammaantood waxay dadka ayaa lagu sameeyey baldoos iyo makiin ma jirin marka dadka aada ayay xorriyadda ugu farxayeen oo kaali dabaaldeg ka dhacay dadka qaarkood janaalay ku lugayeen marka ayay tageen dabaaldeg wax xasuusta anoo rabbiyo aad waa yaraa laakiin nin oo xasuusto oo oo adig un sagaal jir meelhaasaan ahaa marka habeenkaasoo dhan wadboodeen waa dheeleen music kansona dhajir waagaas kansoni waxa waaye leegada ayaa laashimeyna jiraan oo heesayaan oo gurbaana la tuma waa la dheela waxaa la dheelaya muxuu ahaa kansoni wax leedaha la dheela jira waxa waaye adi gaardi camala saas camal dadka u farxasaayeen marka dadka oo deegaankaas degan oo aniga aan kusoo koray dhibkaas ayay talyaaniga ku qabeen marka xorriyadda aad ay ugu farxeen yar iyo weyn waa loo dabaaldegayay aada loogu farxa insha allah sagaalkii sanoo dowladda rayidka ay dalka xukuntay waagaas maxaa ka aaminsanayd markii dambe maxaa ka maxaa ku cabiri kartaa sagaalkaas sano lixdanka ilaa lixdan iyo sagaalka wallaahi wax badanaan muxuu ahayto aan qiyaasi karaa oo dhaceen marka hore marka aad fiirisid dowlad waxa waaye waa institution waaye oo sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn annaga markii xorriyad la qaatay dhibkaan hadda taagan wuu taagnaa oo qabaa'il qabiilka ah wuu taagna inkast dadka badankood ayna saas ugu baraarugsadeen laakiin inta markaa oo magaalo joog ahayd oo muxuu ahaato dowladda wax ka garanaysay qabiilka always way qabeen dowladdin way ku dhisantay qabiilna way ku dhisantay markii aad fiirisid xaqiiqad marka laga sheego marka dhibaatooyinka u weyn oo markaa dhac waxay ahayd markii hore sida aad xasuusataan adi kullima markaa ma jirina waxaa jirtay baarlamaanka ayaa laisku soo doori jiray heer waxay la gaaray in ninkii xoogaa aqoon yar leh ama cilmi diini ha yaqaano ama cilmi kale ilfaatax loo aqriyo adin adinamata niyadsamada jirta markaas markii dambe oo doorashadii markii ay dhacday lixdanka xorriyad la qaatay waxaa bilaabay marka damac siyaaseed oo shakhsiyaad badan ay leeyihiin oo heer la gaaray lixdan iyo sideeddii doorashii la gelaa intaasoo boqol ku dhowaad oo xisbi oo magac reer leh magac xayawaan loo bixiy iyo doorasha marka waxa waaye bilowgii ayaa annaga waxay nagu xumaadeen bilowgii xurriyaddan waxawaa nagu xumaadeen maamul aqoon daran waa jirtay adigu dhowr qof oo fiican waa jir taariikh ay xusayso laakiin inta badan waxa waaye soomaalida dhibkaan maanta jiri waagaasna halkaasuu muxuu ahaa ayuu ka jiray marka lama dhihi karo dowladdii dimuqraatiga aheed lama dhihi karo marka doorasha si u dhacen waa taagneen lixdan afartii waa taagnaa doorasha dhacday lixdan iyo sideedii doorasha dhacday waa taagnaa lixdan lixdan iyo sideedii xisbi ayaanu muxuuah ololeynaye ayaa natarkii muxuu ahaa anoo jiro toddoba iyo toban jir miya maaqa oo secondary dhigta markaas ayaa marka waxa waaye dhibka wuxuu ka yimid aqoon dari dowladeed iyo basically qabiil oo markaasba jiri oo oo oo wax lu wax wax qeybsa lagu samey jiri laakiin wax waa lagu qabiil boob ayaa jiri boob oo wax lagu boobayo inta markaas madaxda inta kale dhan waa waa waa dad dib jir ay noqdeen wixii isticmaal lasoo lasoo lasoo halgamay dagaal galay oo qaasin hilolan ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa bersebio dadka oo liberal hoos ka shaqayn jiray oo aada u dadaalay badankood waxa waaye waxay noqdeen head off ay noqdeen waxba dowladdii ma ka gelin waxna ma ka qaban marka dhibka wuxuu ka bilaabdaybo xurriyaddii markii la qaata ayuu bilaabay xurriyadda ka hor soomaali way way mideysay waa gartay marka nuur fakiyow dowladdii militariga ahayd oo dhowr iyo labaatanka sano dal ka talinaysay intaas nin weyn baan ahayd waxaa isleeyahay waad ka soo shaqaysay goormaad dareentay dhibka soomaaliya ka jira mise ma islahayd sidii wax u dhaceen bay u dhacaysaa oo dagaalka sokeeye iyo dhibaatadii weli laga soo kabsan laayahay goormaad istiri waxaas waa soo bilowdeen iyo dhibaatada arrintaas sababtay
wallahi xasano horta waxa waaye waxa waaye qof arko waxa waaye fikraduu leeyahay mana rabo inaan ku faano waxyaalaha aan idhi baarlamaanka ayaan membera ka ahaa waxaan waxaa laga hadlayay waxya waxyaalaha xasuusta ka mid tahay waxaa madaxweynaha alla unaxariisa jaalasiyaad ee wuxuu soo jeediyey war dalkii dib u socdaa oo qabiilkii waa soo noolaaday idinka barlamentarianka oo kan dalka dhibkan ku jiro si looga bixi lahaa looga hadlo dad badana hadlay oo markii dambe la xiray qaarkood oo aan ka xasuusto cumar carte oo dhinac fidhinay oo habeenkaas aan u hadlay taariikh wuxuu ka hadlay cajiib badan aniga wixii aan ka hadli lahay dhab asaa sheeg ani markaa dadka waa iska joojiyay habeenkii baar mar habeenkii labaad ayaa waxaa leedi yaa hadal qabo waxaa idhi madaxweynaha waa mahadsanyi adjuusooduloo soo jeediyey laakiin waxaa ficnaa leh inuu fidhiya ficnaa lahayd oo doodaan u dhegaysto si waxyaalaha aan sheegayno wixii saxan uu ka qaato wixii kaato oo critic aan meelhaas ka dhigo laakiin waxa inuu jooga ahayd marka maadaama uu maqlay wax hadleen waa iska waa sheekay noqonaysaa marka waxaa yidhi soomaaliya waxaa wax xasuustaa hadalkaas xasan si fiican dhegeyso ma aha wax aan ku faanayn ma aha waa wax dareenkii kasoo go-ay ahayd waxaa idhi dagaalka markaas wuxuu soo joogay exactly wuxuu soo joogay cabale iyo meel ka xagays marka jowhar xataa waa soo jowhar waa soo dhaaf marka dagaal halkaas soo gaaray qabiilkiia soo noolaa in la yidhaahdo completely qalada ahayd marka aniga waxaan ku idhi war dalkan waa qarxay vulkaan qarxayna cid celin karta malaha ilaa asaa uu demo markuu demo allahna gaarsi laakiin hadda in muxuu ahaa in laga hadlo qabiila soo noolaadi oo kana soo noolaad ani meesha bay ugu jirtaa exactly siyay u dhacday waa qarxay ilaa hadda maanta waa qarxsan tahay qarxi wax demin kara ma laha marka waxaa qaladka oo waktii dowladdii ugu dambeysay ay gashay horta xasan eraya raba inaan aad aan ku meshid aan aan aan aan hoos ka xariiqo soomaaliya ma xun tahay misool waa fiican tahay soomaali haddii ay fiican tahay dadka oo xukuma ay ayagu kasoo baxay dadka ficnaan laha marka annaga haddii aan soomaali nahay sideenuba dad fiican oo oo oo wadaniyad iyo dareen iyo lehab ma nagu jira la dhihi karaa inta badan sababto waxa waaye madaxa kuwa hadda xukuma ahaadeen kuwii hor xukumay ahaadeen kuwii lixdankii iyo haddii xun yihiin shacbigay ka yimaadeen haddii shacbi uu fiican shacbi waa qaban lahaa banaan baxaa la samayn lahaa buwal kaci lahaa kacaana intaa laga bixin halkaana wal qaayla cid qaaylaysa bal hadda daan wax dhasaa u qasan yihiin qof kastoo madax eh oo qaldan waddadaa taageeray marka waxa waaye problemka dhan haysta waxa waaye ummad qabiil u hogaamay aan noqon marka waagaas hadalkaas dad badan dhibsaday oo qaarkood madax aheen oo waa waa waa taraaxay waa fakatay hadal noocaas yidhaahdeen laakiin xaqiiqadu marka marka hadda aan ku dhahay marka isoo waceysay war soomaali xaqiiqda bal sheegi kar dada eed dada eed u qaadahay marka marka ogtahay saas bay ahayd marka weligeed taas waa jirta marka dowladdii ugu dambeysay qaadka ay gashay shacbigin waa leeyahay siyaasiyiintiin way lahaayeen sababtan waxa waaye waxaan u weynaa xukun sidiisba markaan ku fikirayno system dowladeed waxa fiican wakti go- inuu yeesho afar sano sideed sano mandate two two laba teeb oo mandate two two ama hal mandate wax ka badan waxay noqonaysaa dadka madaxda ama qofka madax ugu sarreey in dalka iyo dadka waxse uu leeyahay caruurtida dhinaca usoo fikiraan marka cid saxi karta ma laha cid hadda karta ma laha ninkii hadlay waa waa xiraa africa saas ay tahay dhamaanta soomaalina waa ka mid marka dhibka jir waxa waaye xasan oo ummadii soomaaliyeed ayadaa xun aan taas aaminsanahay hadday xumaan lahayn madax fiicanaa kasoo bixi lahayd madax fiican hadday kasoo bax dalka waa hagaagin lahayd nuur fiqiyo marka hadalkaaga hadda markaan fiiriyey nin waddanka kasoo shaqeeyey khibrad badan leh xoogaa niyadjab weyn baa kaa muuqda rajada aad ka qabta waddankii inuu dib u hagaago soomaalidu dib isugu noqoto intee la eg tahay mise sida dad badan oo soomaaliya hadda ay qabaan rajabeel baad joogtaa wallahi ilaahay wuxuu kuli quraanka laa taqdiru min raxmatillah in allaha yakfiru jamiica dunuuban waay marka ilaahay soomaal qalbigeed hal baruu saas muxuu burcad isku marin karaa wax makaha laakiin annaga inaa naga timaado waayo ilaahay qur-aankaas wuxuu keli oom sida isku nool yahay maka bedelo ilaa asaa u isbedelo marka annaga taasaan haysan annaga inaan isbedelno waay xasano annaga inaan isbedelno dad had u fiirso wallaahi xasan marmarka qaarkood rajo xumad waxay ka imaanaysaa markii dadka diyaasba rajo aad aragtid yacni waa munaafaqnimo waxaan joognaa dal wasrana joognaa system lagu shaqeeyo doorasho dhacdo wax dhan dhaco wax aan ka barana ma laha waa baxeynaa soomaaliya tegayna qabiilkan halkaas sida oday nabadoon iyo bilaaya halkan hoos aan galen marka waxa waaye wax qabashada iyo soo laabashada ummadnimo iyo soomaalinimo waxay ku xiran tahay ilaahan ka tugaynaa horta waxay ku xiran tahay annagoo isbedelna oo xaqiiqada aan taawa dalkii had faraha badan ugu jiro kolleyba maaqaansi ay taasay udhici doonta laakiin waxa waaye xasan ummaddo isbedelin oo xaqiiqa aan taaban oo qalbigood aan isku furin wax socahay malaha dalkaasne wuxuu dhammaan doonaa ilaahay hanaga haye in carabtan waa madaasneed saasa loo qeybiy qatar muxuu ahayto kuwait bahrain sacuudi imaaraat iyo waxaanoo dhan waxa waye waa waa waa soomaal camal carabta soomaali anaga soomaalina maqsad carab barkida dhan inta dhan carab waaye waxa loo qeeqeeyey waxa waaye waxaa la og yahay aqoon daradooda waxaa la og yahay dhulka wax ku jira la og yahay kheyraad ku jira la og yahay waxaa la og yahay inay basically ay qabiil isku necib yihiin qabiilkaasa laga soo gelaa marka waxa waaye way adag tahay si oo prediction loo sameeyo soomaali waa fiicina heesa in la yidhaahdo way dheer tahay ilaa maal la helo madax qalbi adag oo dadkan madax ka qaraacdo oo runta u sheegto marka aniga waxaa aaminsan teoridii oo oo farmaajo u waday halka iska raacsaneen wana asaga ka raacsanayo waayo ciidan in la dhiso ciidankana dadku kiiba nafirkiisa taante aan sheegaway laakiin waxaa ciidan oo sisteri loo tababaro la dhiso sidii brusib iyo xaran markii aan ku jirnay todoba bilood aan ku jirnay annaga dhan waa nala bedel dad dad waxaa nala dhigi oo si kale uu fikiraayo ayaa nala dhigi kacaanka dadku waa bedela dadku ibdaata waa bedeli karaan ciidankaas hadii la dhiso oo ciidan xoog leh isku kalsoon la dhiso iyo madax adag hadday soo baxdo dalkaas waa toosaa laakiin haddii ciidankan uu ciidan jirin al-shabaabna halkan ay ku taagan tahay etoobiya iyo kenya halkan ay kaasoo fidhiyaan caqligaada uu ka yahay oo waxaa la bartay wax aan nahay la bartay xasan wax aan nahay who we are anaa la bart kan kana asxamha kan kana wax tusee kan kana waana la bart marka waxa waaye waxaa xasuus hadda waxaa inta ka hor nin ethoobiyan adisabaan joogi wuxuu yidhi soomaali annaga waxaa u haysanay dad oo adag oo wadanyad dheer leh oo isku xiran oo hal qur ah dad hal naf keliya ah ayaan u haysan laakiin soomaali waa baran inay soomaali soomaali jirinbo damacaana galay dafka wallahi ninkaas itu damacaana galay wasiirka xogeen wahay ninkaas damacaana galay inaan soomaali aan aan qabsano fiis halkaasaan halkaasaan joogna xasano marka waxa waaye ummaddii halkaasay taagan tahay wax garasho ma jirto kii aqoon lahaa kii diaspora ka yimid kii muxuu ahaay dhalkaas weligiis joogay wax isdhaal mala marka waxaan ku fikri jiray abwaaniinta culummada iyo ragga diaspora oo oo oo xul ah in dalkaas ay wax ka qabtaan anoo aan gabi jira hataa gabayga qor gabay had waa combyutarkii waa iga halaabay marka ma seef karen dalkaas wax rajaan ka lahay abwaan had rajo mala culumma haddaysa mala halkaasay daawiyihiin diasporan ka dalka burburiba isaga kow isaga ah marka i don't know xasano walaalkeyga i don't know i don't know aadan u qalba jabsanahay dalkaas waa kusoo kornay wax baa kusoo baranay kacaankii waxyaalaha uu qabtay inkastoo gadaal uu ka feeli garoobay qabiilkaana yeelay qabiilla weligaana baabi'ahay waxyaal badan uu qabtay iskuulkii yacni dal ma jiro jaamacad bilaash ah dal ma jiro dugsi sare iyo dugsi hoose bilaash oo lagu qasbay dal ma jiro africa iyo yurub ha ahaatee oo iskool muxuu aha caafimaad bilaash yacni heerkaasaan gaadhay mashruuca socot wax socotay marka waxa ahayd markii aan ku sheegaa waay waktigaa dheeraaday waxaan rabay in golihii sare kacaanka ay doorasho qabtaan oo one mod waan samey karan one mod one man oo madaxweyne la doorto qaarkaasa dalka waa socon lahay marka muddo dheerarkaas dhibuu keenay ummadii oo qabiilkii dib ugu noqotay kaasina wuxuu ahaa nuur fiqi oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu warramayey ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho